بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني آه، قصة هود عليه السلام عشر كان وعشر كطرناد waxaynu kusoo gebagabaynaynaa aayadihii aynu macnahooda soo koobaynay suurado badan baynu soo sheegnay waxaynu ka hadlaynaa aayadaha fii suurati alxaaqa ayaynu halkan kaga hadlaynaa allah subxaanah wa tacaala waxa uu ku bilaabay fii suurati alxaaqa alxaaqatu malxaaqa wamaa adraaka malxaaqa alxaaqa waa ismu min asmaa'i alqiyaama wey waa asmaa'da magacyada qiyaamaha ayaa ka mid tahay alxaaqa alxaaqa alwaaqica kulli waxa weeye waa asmaada qiyaamaha wamaa adraaka ma alxaaqa markaasa ilaahay waxa uu yidhi kadabat thamuudu wacaadun bilqaarica kadabat way beeni way beenisay thamuudu thamuud wacaadun iyo caad bilqaarica alqaaricana iyaduna waa is- waa qiyaamaha waay marka reer caad iyo reer thamuud waxay beeniyeen qiyaamihii iyo bacthigii iyo in laysa soo celinayo waa beeniyeen allah marka wuxuu inoo tilmaamay labadoodaba mid walba sidii loo halaagay wa amaa thamuudu fa ulikuu bidaaqiya thamuud waxaa lagu halaagay daaqiya ay qa- ee- ee, sayxadii daaqiyada ahayd oo xadgudbaysay waxa weeye q- ee, qisatu saalix oo ku xigta huud ayaanu ku sharaxi doonaa macal shaahidkeenu marka waa reer caad weeye wa amaa caadun fa uhlikuu biriixin sarsarin caatiya sakharahaa calayhim sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuma fatara alqowma fiiha sarcaa kaannahum acjaazu nakhlin khaawiya fahal taraa lahum min baaqiya allah waxa uu yidhi wa amaa caadun reer caad miyaa fa uhlikuu waxaa lagu halaagay biriixin sarsarin caatiya dabayl sarsar leh sarsarkaa marka waa inagii soo tilmaanay oo oo ka soo hadalnay haddii la yidhaahdo sawt iyo qaylana waxa weeye waa qaylada oo sarsar haddii la yidhaahdo marka fii saratin oo kale waa inagii sharaxaynay marka sara waa qaylada iyo rafcu sawt macnaha dabayl qaylo leh aad u qaylinaysa oo dhabanaysa ayaa lagu halaagay haddii la yidhaahdo sirun bay ka timidna kamathali riixin fiiha sirun asaabat xarha qowmin dalamuu faalakatu ay macnaha shadiid albaruuda aad u qabow marka wanagii nidhi dabayshaan reer caad lagu halaagay sifaad badan bay lahayd qabow baa ka mid ahaa qaylaa ka mid ahayd burburin ay wax burburinayso waxa weeye waxaasoo dhan ayay leedahay marka aayadba marba sifaa la sheegaya marka wa amaa caadun fa ulikuu biriixin sarsarin caatiya xadgudubtay oo waxa weeye xadkeedii dhaaftay ayaa lagu halaagay Mm. sakharahaa markuu allah yidhi waxa weeye caatiya ayaa la yidhi sakharahaa calayhim sabca layaalin ilaahay baa u sakhiray sabca layaalin toddoba hamayn toddoba hamayn ayay haysay sakharahaa calayhim sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuma macnaha toddoba hamayn iyo siddeed maalmood ayay waxa weeye dhibaatadaasi haysatay reer caad oo ay burburinaysay oo aynan wax jaanisa helin oo iyagoo dhan baabah laga dhigay cadaab daqiiqad baa ilaahay ku halaagi karay laakiin ciqaab iyo waxaa looga dhigayay iyaga in la dabargooyo marka eh, sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuma ay mutataabica bay yidhahdeen culummadu oo xusuumku waxa weeye bay yidhahdeen iyada oo xiriirsan oo mutataabica ayaa saa loo gelayey oo waxa weeye baabah laga dhigay idan marka su-aal baa inagana weydiiyey fahal taraa lahum min baaqiya cid reer caad ka hartay miyaad u jeedaa waa maya weeye cid alla ciddii gaalowday waa la baabi'iyey waayo nebiga huud iyo waxa weye intii rumaysay waa mu'miniin kama tirsanaanayaan markaa reer caad iyo waxa la halaagay iyaga waa la badbaadiyo ilaah baa inoo sheegay oo aayadahaynu soo marnoo dhan baa la inoogu sheegay fa anjaynaahu waladiina macahu biraxmatin mina wa qadacnaa daabira aladiina kadabuu biaayaatina marka iyagii unbaa la halaagay nabiyullaahi huud iyo intii rumaysayna waa la badbaadiyey marka calaa kulli xaal aayaddan waxay inoo tilmaantay toddoba hamayn iyo siddeed maalmood inay gebageba ku ahayd oo halkaa ay baabaa ka dhigaysay marka taas ayay inoo caddaysay dib baynuna ka tilmaami doonnaa aqwaasha culummada iyo waxa waxay ka yidhaahdeen oo dhan waa inoo imaan doontaa laakiin hadda waxaynu halkaa ka qaadanaynaa faa'iidadaa ah in ay dabayshaasi haysatay toddoba hamayn iyo siddeed maalmood sakharahaa calayhim sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuma fatara alqawma fiiha sarcaa kaannahum acjaazu nakhlin khaawiya fatara alqowma dadkii waxaad arkaysaa meydkoodii fatara alqowma fiihaa meeshii baad arkaysaa iyagoo daadsan kaannahum acjaazu nakhlin khaawiya waa aayaddii qamar oo kale tanzicu annaasa kaannahum acjaazu nakhlin khaawiya waxa weeye way daadinaysaa tanzicu nnaas waxa weeye intay dhulka ka qaado kor u tuudho ayay dhulka kusoo dhufanaysa markaas waxa weeye naftiina ka baxaysaa ama madaxii xagga ku dhacayaa markaasay waxay noqdeen geedka jiridiisu salka inta laga gooye dhulka la dhigay oo kale geedad waxa weeye iska yaalyaalla oo meyda oon xaraka lahayn oo dhaqaaqaynin ayay noqdeen fahal taraa lahum min baaqiya marka uma aragna weeye mana hayno ilaahayow waa baabi'isay saasaana lagu dabarguuyey idan markaa halkaa waxaynu marka kaga baxaynaa aayadihii aynu sardinaynay oo qisatu huud calayhi salaam ku soo arooray meelo badan baan marka ka tagnay oo aayad aayad iyo lagu xusay laakiin waxaan aada ugu dadaalaynay inta maaragtay macno guud laga qaadan karo oo isla socda oo waxa weeye maaragtay sifaad ku jiro inaanu soo sardino marka insha allahu tabaaraka watacaala kadib hadda waxaynu gelaynaa oo u gudbaynaa inaynu marka qisadoodii qodobayno iyo sidii loo halaagay qaabkii loo baabiiyey arrimahaasoo dhan maxaa ka haray kulli qodob qodob baynu markaa u gelaynaa haddii rabbi idmo insha allahu tabaaraka watacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inoo fududeeyo oo waxa weeye sidii awalba markii hore ilahay noogu fududeeyey haddana ilahay noogu fududeeyo walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin